bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala الإimamu abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعaalى baabu ma jaءa fi rafci الأmaanة amaanada kor yeelideeda wixii ku yimid caddayntiis buu u baab yahay in amaanadii la kor yeelo waqtiga fidnada marka ay jirto amaanadaa yaraanayso oo amaanadaa marka yaraanayso waxay la yaraanaysaa ama ay la imaanaysaaba fitan iyo fitno ayb saasuu marka abwaabulfitan u geliyey xadiidkan bukhaarina sidoo kale kitaabulfitan ayuu xadiidkan dhex geliyey qaala xadahanaa hanaadun qaala xadahanaa abu mucaawiya whuwa mxamed bnu khaasim adariir can اlacmash can zayd bni wahbi can xudayfata qaala xadahanaa rasuulu llahi salى اllahu alayh wali wasalam xadiidayni nebiga wuxuu noo sheegay laba xadiid qad ra'aytu axadahumaa midkood waan arkay wa ana antadiru اlaakhara ka kalena waan sugayaa qaala xadahanaa wuxuu noo sheegay buu yihi ana alamaanata amaanadu nasalad way soo degtay fii jadri quluubi الrijaal ragga quluubtooda salkiisa yacnii quluubta ragga salkeeda ayaa ammaanadu ay ku jirtay ay ku soo degtay huma nasala alqur'aanu dabadeed qur-aankii baa soo degay fa calimuu way ogaadeen min alqur'aani qur-aankii bay ka ogaadeen wa calimuu min asunnatina way ka garteen iyadoo dadka marka ammaanada asalka quluubtoodaba ay ku jirto ayaa haddana qur-aankii iyo sunnadii ay kasii faa'iideysteen oy kasii barteen uma xadahanaa wuxuu noo sheegay can rafci alamaanati amaanada koryeelideeda sida loo qaadayo iyadoo saa qalbigiina ugu jirto haddana qur-aankii iyo sunnadiina ay sii adkeeyeen haddana sida dadka looga qaadayo qaala uma xadahanaa can rafci alamaanati faqaala wuxuu yidhi yanaamu rajulu qofku waa seexanayaa annawmata seexashada halmar seexashada fatuqbadu lamaanatu amaanadii baa la qaadayaa min qalbihi qalbigiisa ayaa laga qaadayaa fayadallu atharuhaa raadkeedu wuxuu ahaanayaa mithla alwaqti barta oo kale mithla alwaqti bar oo kale yacni alwaqtu waa annuqdatu fi ljildi min gayri lownihi yacnii dhibicda jirka ku taallo midabkiisa aan ahayn waa bar ayb mila mithla alwaqti huma yanaamu dabadeed waxaase waa seexanayaa nawmatan halmar seexasho fatuqbadu lamaanatu amaanadii waa la qaadayaa fayadallu atharuhaa raadkeedii wuxuu ahaanayaa mithla almajli qofka shaqo markuu qabto adeega gacantiisa shaqada marka uu gacanta ka qabto xoogaa gacantii way adkaanaysaa oo shaqada raadkeeda iyaa ka muuqanayo ka jamrin dhuxul oo kale dhimbil daxrajtahu aada lugta sidaa ku dildilisay ood lugta saa ugu riixday calaa rijlika lugtaada aada ku dildilisay fa nafitat markaa yacnii ay boogaysatay oy hambalaaluqday fa taraahu waad arkaysaa muntabiran mid bararsan iyadoo ah walaysa fiihi shay-un waxna aan dhexdiisa ahaynoo waxba aanay ku jirin ayb oo marka yacnii marbau seexanayaa raadkeedii wuxuu ku noqonayaa bar oo kale haddana waa seexanayaa raadkeedii wuxuu noqonayaa qof shaqeeyey shaqada waxa gacmaha uga soo gaaro markaad ama ceel shubto ama aada dhagax iyo wax qaaddo ama aada shaqo qabato howl aada qabato gacantaada ka kanaanshada soo gelayo iyo waxa markaa ka muuqanayo tiibuu marka nebiga rabaa inuu mihaaliye marka waxaas adaygaas gacanta iyo meesha xoogaa jirka kasoo kuusan ayuu wuxuu ku mihaaliyey dhuxul dhimbil daba ood lugta saa ugu dildilisay oo markaasi meeshii ay hambalaaluqday kabacdina ay jirka kasoo barartay wax yar waxna aynan ku jirin ayb uma markaa dabadeed akhada xasaatan dhagax ayuu qaatay fadaxrajahaa tiibuu marka nebigu mihaalinaa marka ile dhimbil dab ah tusaale laguma bixi kara iyada waa kulushahay markaa uma akhada xasaatan buu qaatay fadaxrajahaa calaa rijlihi lugtiisa ayuu ku dildiliyey sidaas oo kale macnaha qaala fayusbixu nnaasu dadku way waxay ahaanayaan ama waxay soo way soo waabariisanayaan yatabaayacuuna iyagoo wax kala gadanayo tabaayuca hadda maaha bayca ma aha waa wax kala gadasho ayb laa yakaadu xaal ounan sigaynin axadun qof yu-addi lamaanata amaanada inuu gudanayo xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo ina fii bani fulaanin ree bani fulaan rajulan amiinan nin ammaano leh ayaa ku jiro xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo lirajuli qofka maa ajladahu alla yacnii karti badana wa adrafahu alla dhug badana wa acqalahu caqli badana la yidhaahdo walxaal maa fii qalbihi qalbigiisa dhexdiisana midqaalu xabatin aynan ku sugnayn xabad wax la miisaan dhan min khardalin oo geedka khardalka la yidhaaho min iimaanin iimaan yacnii dadku waxyaabo kale isku qiimeynayaan oo ninka waxaa la leeyahy karti badanaa aqli badanaa haddana wax iimaana qalbigii kuma jiro ayb walaqad ataa calaya zamaanun korkayga waqti baa ku yimid wamaa ubaali aanan u aaba yeelaynin ayukum kiinii baayactu fiihi aan aan la wax ka gato oo aan ama wax la gato ayb qofka aan yacnii wax ka iibsanayo ama aan wax ka iibinayo waqti waxaan soo gaaray aanan u aaba yeelaynin lain kaana musliman hadduu muslim yahay layaruddannahu waxaa iga celinaya calaya isaga korkiisa diinahu diinkiisa ee hadduu muslim yahayna diintiisaa iga celinaysan ku daynaya ayb ay yaxmiluhu islaamuhu calaa adaa'i lamaanati islaamnimadiisa waxay ku xambaaraysaa inuu ammaanada guto islaamkaa iga celinayo walain kaana yahuudiyan hadduu yahay ow nasraaniyanna layaruddannahu calaya saaciihi waxaa iisoo celinayo saacigiisa saaciguna marka waxay tahay almuqiimu calayhi waa midka mas-uulka ka aho isaga marka arrinkiisa maamulayo ayaa xaqayga iiga soo saarayo ayb lain kaana musliman layaruddannahu calaya diinuhu hadduu muslim yahay de diinkiisa islaamnimadii ayaa iiga soo celinayso hadduu yahuudi ama nasraani uu yahayna saacigiisii ayaa marka yacni iiga soo celinayo ayb xaqayo waxa uu haysto oo kanna islaamkii kanna marka saacigii fa ama alyawma maantase famaa kuntu ma ahi liubaayica mid inaan la beec gelayo minkum xaalow idinka idinka mid yahay ilaa fulaanan wa fulaanan maahan maanta laakiin waxaan la macaamilayaa hebel iyo hebel bes ayb xadiidka marka de ammaanada sida loo qaadayo ayuu ka hadlayaa waxyaabahana waxay la bilaabanayaan ama ay la jirayaan waqtiga fitnada qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanun صaxiix qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan latarkabunna waad koraysaan oo koraysaan sanana man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey jidkooda oo fitankii waxaa ka mida dadku muslimiinta iyo gaaladii in la kala aqoon waayo oo muslimiintu ay gaaladii ku daydaan oo hanaanka hadyiga daahirka ah dhaqanka ictiqaadka cibaadaadkoodii waxba aan la kala sooci karin mararka qaar ayb qaala xadaanaa saciid bnu cabdiraxmaan almaqsuumiyu qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi waa sufyaan ibnu cuyayna can sinaan bni abi sinaanin wahuwa اdiiliyu almadaniyu hiqat can abi waaqidin اlaytiy ana rasuula اllahi sal l slam nabiga lamaa kharaja ilaa xunaynin markuu xunayn u baxay mara bishajaratin geed ayuu soo maray lilmushrikiina ay lahaayeen yuqaalu laha la yidhaahdo daatu anwaad yucalliquuna calayha waxay suranayeen geedda korkeeda aslixatahum hubkooda hubka ayay suran jireen yacni waana bara waa barakaysanaya qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuul allow ijcal lanaa daata anwaad ijcal lanaa waxaad noo yeeshaa daata anwaad daatu anwaad kamaa lahum sida iyaguba ay ugu sugnaatay daatu anwaad faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi subxaana allah hada kama qaala qowmu muusaa kan waa sidii ay yidhaahdeen nabiyullaahi muusa qoomkiisa ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha waladii nafsii biyadii baan ku dhaartay latarkabunna sunnata man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey jidkoodii baad koraysaan waa kaa marka dadka sidan yidhi saxaabadii hore oo muhaajiriin iyo ansaari iyo ma aynan ahayn dad markaas oo muslimayay ahaayeen bacdi riwaayaat baa waxay leeyihiin dad marka waxay ahaayeen xadiidu cahdin biislaamin waa dad islaamnimada ku cusubay ahaayeen leanna nebigu markuu xunayn aadaya toban kun ayuu xaggaa kala yimid laba kunna waxay ka raaceen maka ee markaa dadkii ku islaamay fatxigii ayay ahaayeen labadaas kun marka dad ka mida waay dadka sidaa yidhi culimadana marka waxay yidhaahdaan haddaad aragto dhagax ama geed ama shay meel ku yaallo oo la weyneynayo oo ay dadku ay u imaanayaan oo meel dheer uga imaanayaan oo baraka iyo ay ka ictiqaadinayaan alla ee rasuulna aynan sheegin waxay yidhaahdeen waxaad ogaataa inay tahay daatu anwaaq abu bakar atartuushi kitaabkiisa alxawaadith walbidac sidaasuu ku yidhi waxaana waa soo guuriyey alimaam abu shaamah almaqdisi kitaabkiisa albaacid calaa inkaari albidaci walxawaadith weliba abu shaamah isaga wuxuu keenay qiso nin marka weyn oo a'imadii hore ka mid ahaa ayaa wuxuu arkay buu yidhi geed dadku ay markaa yacnii dadku ay caabudaan oo dadku ay barako ka raadiyaan oo biyaheeda ay barakaysanayaan oo mowqiceeda iyo meeshay ku taallo dadku ay barako u arkaan meel sidaas oo kale ah ayuu habeennimo intuu u galay ayuu meeshii markaa eber ka dhigay oo baabi'iyey oo burburiyey subaxdiina meeshuu ka addimay markaasuu wuxuu yidhi ilaahu mar dambe geedan iyo meeshaan iyo waxaan mar dambe ilaahu wixii lagu samayn jiray iyaan lagu samaynin ilaahay buu sidaa ka baryay sidii bayna noqotay abu shaama arrintaa wau soo guuriyey ibnu kathiirna xawaadidtii sanadka toddoba boqol iyo afar marku ahaa wuxuu keenay ibnu taymiya raximahullah iyo dhowr qof niman xajaariin ah oo wax jejebin karo ayuu watay meel marka dimashik ku taalay oo dhagax ah oo naagaha dhali waaye iyo ay ku fadhiistaan oo ilmo ka raadsadaan oo ay barakaystaan ayuu intuu u galay buu eber ka dhigay isagana culimada marka meelaha noocaas oo kale ah oo barakada laga raadiya wax ku soo aroorana aanay jirin bal dadka caqaa'idkooda uun dhibaato ku ah in la burburiyo oo la jejebiyo waa asal diini ah wax dhibana ma aha arrintaas ayb weliba dadka awoodda lahaa laga rabaa inay ummadda diinkooda u ilaaliyaan oy burburiyaan oy ka burburiyaan ayb marka abubakar tartuushi isagu saasuu yidhi deeto anwaad weeyaan haddaa aragto wax la buunbuuninayo baraka iyo loo yeelayo oon barakana lagu kusoo aroorin haddaad aragtaan deeto anwaad oo kale u qaata geeddii nebigu uu baycada uga qaaday asxaabta oo baycatu ridwaan laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara cumar baa wuxuu arkay dad geed salaada la aadayo markaasuu wuxuu yidhi waa maxay dadkan geeddan salaada la aadaya markaasaa la yidhi waa meeshii nebiga kula mubaayacooday mu'miniinta qur-aankana lagu sheegay markaasuu wuxuu yidhi wardadow nink qofku salaada meeshay ku qabataa ku tukado innamaa halaka man kaana qablakum dadka idinka idinka horreeyay waxay ku halaagsameen aathaarta ambiyadooda oo ay tatabucaan raadadkii ambiyadooda oo ay tatabucaan ay raacraacaan raacraacaan marka macnaheedu maahan sunna ahaan inay u raacraacayaan in la diidayo ee macnuhu waxay tahay meeshan nebigaa cagta saaray alla barakaysto meeshan saan yacnii sidaanay ahayd macno aan alle ee rasuul aynan u yeelin in loo yeelo bukhaari kitaabuuljihaad wuxuu ku wariyey ibnu cumar iyo iyadoo markaa uu ka warinayo sanadii dambe marka geedii waa la garan waayey markaasuu wuxuu yidhi wa kaanat raxmatan naxariisay ahayd arrintaas ibnu xajar marka naxariistaas isagoo fasiraya wuxuu yidhi naxariisay ahayd waxaa laga wadaa dadka nafci iyo dur inay ka goobaan ama ka raadiyaan baa dhici lahayd haddii geedii la yaqaano la weyneeyo nafci iyo dur in laga raadiyana ictiqaadkaa dadka uga hallaabayo maadaama geedii la aqoon waaye oo tacmiye ay ku dhacday oo la garan waaye khayr waaye marka arrintaas ayb marka aahaarta noocaas iyo qubuuraha dadka iyo in aad layskugu kallifo oo yacni laga dhigo goob barakaysan oo dadku soo aadaan laga dhigto waxay tahay marka taasi asalka diintii bay dhibaato dadka ugu keenaysaa waa in marka indhahooda laga qariyo meeshii laysdhihi karo amaa meeshan lagu fidnoobaa dadka in laga qariyo waay qiso waqtigii cumar waxaa dhacday nin nebi inuu ahaa la sheego oo la yidhaahdo daniyaal ayaa markii ciraaq la furtay waxaa la arkay sanduuq ayaa loo tegay sanduuqii waxaa ku jira marka qof aan isbedelin cumar markii loo sheegay akhbaartiisiina loo sheegay ninkaa marka nebi min ambiyaa'i bani israa'iil buu ahaa maxay ku samayn jireen roob iyo markay waayaan iyoy qaadan jireen taabuudka oo ku jiro cumar radiallahu canhu marka wuxuu yidhi saddex iyo toban qubuur sameeya ma maalintii qoda xilli habeen ana duuga si loo ogaan waayo meeluu ku jiraba isaga marka dadka qubuurahaas oo kale tacmiye in looga sameeyo ay garan waayaan xaqa alle ayaan markaas dayacmaynin xaqa allahna wax kasta ka weyn ninkan qabrigiisa in la aqoon waayo iyo tawxiidka in lagu ciyaaro waxaa daran tawxiidka in lagu ciyaaro marka ilaahay xaqiisa waxyaabaha marka wasaa-isha shirkigana waxaa ka mid ah waxyaabahaas oo kale nebigana markii uu dhiman rabay qabla an yamuuta bikhamsin ayuu wuxuu yidhi lacna allahu lyahuuda wاnnasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid yuxadiruu maa sanacuu caa-isha waxay tihi lowlaa dalika ubriza qabruhu cabsidaa haddaysan jiri lahayn armaa qabrigiisa la caabudaa haddaynan jiri lahayn meel bannaan aha nebiga lagu duugi lahaa laakiin waxa qolkiisa loogu aasay dadkaa laga qarina dadka ayaa laga qarinaa marka haddaan la fahminba yacni axaadiidta nebiga iyo diinta asalkeeduna hadday meel u jeedo adiguna aada meel u jeedid cimaamadna aa wadata marka ood kutub akrinayso yaala lkhasaara khasaara marka meeshaasay taallaa oo aadan garan karin nebiga sababta xujratu caa-isha loogu duugay oo aan bannaanka loo keenin iyo nebigu inuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam ha ka dhigin la caabudo ayuu yidhi haddii marka qubuuraha aysan ahayn maxal lagu fidnoobi karo haddaynan ahayn nebigu ma dhaheen saas ilaahayna kama baryeen dayib dadku marka caqliga ilaahay wuxuu u siiyey inay wax fahmaan nusuustana waxaa loogu aqrinayaa inay intay baaraan nusuusta saxiixa u hoggaansamaan ayb ayb qaala hada xadiidun xasanu صaxiix marka waladii nafsii biyadihi latarkabuna sunata man kaana qablakum ayuu ka rabaa dadkiina hadda hadda waxaa keenaya sunadii gaa muslimiintu inay gaalada shabahaan de waa isku waa degmadiina waa isku qasantay oo muslimiintii gaaladii bay dhex degan yihiin dhaqankoodii iyo wuxoodii halkaas waa ka fiirsanayaan tan labaadna waxay tahay si fudud ayaa adduunku maanta oo u noqday in la yskula socdo oo qofku waxa yacni hadduu rabo inuu ogaado shar iyo khayr waxuu rabo inuu ogaado adduunkan haddii uu doono waxa adduunyada ka dhacayo daqiiqaduu ku ogaan karaa waxaan lafteeda la leeyahay marka cawlamada ama globalizationka lagu magacaabayo dhib buu keenay marka dhibkiisuna waxaa weeyaan qofku shar meel dheer ka jirto ee uunan ogaan kari lahayn inuu ku ogaado sida ugu fudud ayb inuu inta aalad yar gargaraaco shaashadii marka uu ka fiirsado waana marka calaamaati saaca wax kamida un weeyaan leanna shartu inay badato waxaa keenayo waxyaabahaas oo kale qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wabu waqidin اlayhiyu ismhu alxariث bnu cawf qala wfi lbaabi can abi saciidi wabi hurayra qaala baabu ma jaءa fi kalaami الsibaaci dugaagga hadalkooda wuxuu ku yimid qala xadaanaa sufyaan bnu wakiic qaala xadaanaa abi waa wakiic bn اljarax can اlqasim bn اlfadl wahuwa alxudaaniyu daalku waa shidan yahay hiqat qala xadaanaa abu nadrat alcabdiy can abi saciidi اlkhudriyi qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih waslama nabigu wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaayo laa taquumu saacatu saacadda ma qumayso xataa tukallima asibaacu ilaa ay dugaaggu la hadlaan al-insa dadka wa xataa tukallima arajulu ilaa ninku ay la hadasho cadabatu sawtihi jeedalkiisa darafkeeda jeedalka uu wax ku garaacayo xoolaha jeedalkaas ilaa uu la hadlo iyaa la hadlayo u dhawaaqayo cadabatu sawtihi sow kuuma qorna adee tan wuxuu qora sawtihi cadabatu sawtihi ba u qora khada waa sawtihi marka waa sawtihi waa siin iyo taa wa shiraaku naclihi iyo kabtiisa suunkeeda ou la hadlo wa tukhbirahu ay u sheegto faqiduhu bowdadiisa bimaa axdatha ahluhu ehelkiisa waxa ay dib ka keeneen bacdahu isaga gadaashiisa ayb xadiidka marka dacfi baa ku jira sufyaan bnu wakiica ku jira laakiin waa la mutaabiceeyey rijaasha intooda kalena waa hiqaad imaam axmed iyo ibnu xibbaanna waa wariyeen ayb waxyaabahan marka qiyaamu saaca ayay dhacayaan in dugaagu uu la hadlo xayawaankii bal xilligii rasuulka waaba dhacdayba yacni dhurwaagii marku nin ari wato ari arigiiu ka dafay waa ka daba cararay markaasuu arigii dhigay dhurwaagii markaasu intuu fadhiistay buu wuxuu yidhi man lahaa yowma sabc maalinta dugaagga looga tegaayo yowma laa raaciya lahaa ilaa ilaa ana maalinta wax raacaaba aynan jirin aniga un aan qowsaar u noqonayo maalinta ayaa iga leh markaasuu ninkii intuu yaabay wuxuu yidhi diibun yatakalam yey maar hadlay intuu yaabay markaasuu nebigu u yimid markaasuu wuxuu yidhi nebiga sal ll ly slam aniga abubakar iyo cumar waan rumaynaynaa qala wfi lbaabi can abi hurayrata qala wahada xadiidu xasanu gariibu صaxiixu la nacrifhu ila min xadiidi اlqasim bni اlfadl wاlqasim bnu اlfadl hiqat ma'muun cinda ahli اlxadiid wahaqahu yaxya bnu saciidin اlqaطaan wacabdالraxman bnu mahdiy labadoodaba isku dabaqay ahayn labada hadday isla saxiixiyaan isla towhiiqiyaan nasaa-i ninka uu kasoo saaro noocaas oo kale qaala baabu ma jaءa fi inshiqaaqi اlqmr dayaxa dhambalankiisa wixii ku yimid caddayntiisa dayaxa ama bisha inay kala dhambalantay waagii rasuulka iyada lafteeda waa calaamad marka calaamaadka saaca ka mid a waana dhacday qaala xadatanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadatanaa abu dawuud wahuwa طayaalisiyu can shucbata can ilacmash can mujaahidin can ibni cumara qaal infalaqa alqamaru dayaxii ayaa dhambalmay calaa cahdi rasuuli llahi sal l slam waqtigii nebiga faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi ishhaduu markhaati noqda war markhaati ka ahaada waana allanata uu yidhi iqtarabat الsaacatu waاnshaqa اlqamar qaala wfi lbaabi can ibni mascuudi waanasin wajubayr bni muطcim qaala hada xadiidu xasanu صaxiix baabun fi lkhasfi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lkhasfi khasfiga dhulgoynta qofka inuu dhulka la go-o oo dhulka lala gooyo qaala xadaana marka qiyaamaha ama calaamaatu saaca khasfiga iyo dhulgariirka iyo dhulka laga dadka lala gooyaa iyo way badanayaan riwaayaadka saasay tilmaamayaan waana dareemaysaa waqtigan yacni dhulgariirku dhowrkii biloodba dhulgariir unbaad maqlaysaa meel ka dhacay meel ka saameeyey berigii horena waxaa weeyaan dhulgariirku sanadkii mar in la maqlo ama dhowrkii sanaba mar ayuu ahaan jiray qala xadaanaa bundaar qala xadaanaa cabdالraxmaan bnu mahdiy qala xadaanaa sufyaan wa huwa athawriyu can furaatin اlqazaaz wahuwa furaat bnu abi cabdالraxmaan alqazaaz hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can abi طufayl can xudayfata bni asiid asiid hamzada waa kor dhigan tahay qaala ashrafa calayna rasuulu llahi sal l slama nebiga ayaana soo qooraansaday min gurfatin qol ayuu naga soo qooraansaday wa naxnu annaga oo natadaakaru saacata saacadda ka sheekaysanayna faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi laa taquumu saacatu saacadda qiyaamaha ma dhacayso xataa tarow cashra aayaatin ilaa aada aragtaan toban calaamadood duluucu shamsi min maqribihaa qoraxda oo kasoo baxaysa meeshay u dhacdo wa ya-juuju wa majuuju ya-juuj iyo ma-juuj wadaabbatu daabadda daabadda iyadana waa aakhir zamankay soo baxaysaa dadkay calaameyneysaa marka dadkay calaameyneysaa kan muumin kan faasiq wahaa kada wإda waqca اlqowlu عlayhim أkhrajna lahm daabaة min اlأrdi tuklimhm an الnaasa kanuu biaayaatina laa yuuqinuun ayb wahalaaثaةu khusuufin saddex khasfi dhulgoyn wahalaaثatu riwaayada hadda saasaa ku timid ayb nusqo ka mida makhduudaadka mid ka mida inta kalena halaaثu ayay qorayaan marka halaaثu khusuufin iyo halaaثatu khusuufin kee qiyaaska ku socda marka ayuhumaa xagga luqada qiyaaska kee ku socda yah khasfigu waxaa weeyaan waa mudaker taada in lagu daran waay sax kan ay ku jirtaa marka sax noqonayo kay ka maqan tahay marka macnaheedu waxay tahay halaaثu khusuufin haddii la yidhaahdo khasfigii baa marka waxau noqonayaa muanath oo kale markaas khasfiguna muanath maaha ayb jaadada marka halaaatuda waayo iyada lafteeda laakiin makhduudaad culamo hore qoreen oo axaadiid bukhaari ku jirto oo weliba dad luqawiyiina qoreen oo waxaa jiro taada ka maqan tahay oo iyadoo marka sida qiyaaska si ka duwan ku qoran ayb khasf bاlmashriqi wa khasf bاlmagribi wa khasf bjaziiraة اlcarab wa naarun iyo dab takhruju min qacri cadan cadan salkeeda ka bax kasoo baxayso tasuuqu nnaasa dadkay kaxaynaysaa ow taxshuru nnaasa dadkay xashrinaysaa way ururinaysaa fatabiitu macahum way la baryaysaa xaysu baatuu meesha ay ku baryaan wa ayb wa taqiilu macahum way la qayluulsana way la qayluulaysanaysaa xaysu qaaluu meesha ay ku qayluulsadaan meesha ay ku hurdaan maalinkiina waa kula hurdaysaa ayb xayثu qaaluudan usuul yani rasmu اlusuul makhduudaadka alif la-aan xayثu qaaluu bis waawaa u dambeey alifkaas male makhduudaadku inkastoo wejku ay tahay in alifta la sugo ku taalla alifta ayb laakiin usuushu min gayri alif ayaa lagu rasmiyey ayb wejka waxay tahay imlaagana aliftaas in la qoro waawgii maadaama waawuljamaaca ficilkii la haleeshiiyey uu yahay aliftaas marka in la qoro ayb nusqada mubaarak foori baana laga sugay alifta ayb usuul saxiixa oo catiiqaana waa ku timid midda bukhaariga laga helayo aan sheegaya taas waa aliftaa la-aanteed iyo waxyaabahaas culimo waaweynna ay qoreen ayb qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna wakiicun can sufyaana naxwahu wazaada fiihi wاdukhaan ayuu ku daray qiiqa dukaankaasi marka inuu yimid ayaa qur-aanka uu sheegaya fartaqib ywma taأti الsamaء bdukhaani mubiin yksha الnaasa hada cadaab aliim rabana kshif cana alcadaabayba dheheenba waa kaas qala xadaثna hanaadu qala xadaثna abulaxwas can furaatin اlqazaaz naxو xadiiثi wakiic can sufyaana qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu dawuud aلطayaalisiy can shucbata wاlmascuudiyi anahmaa samicaa furaatan meeshaana marka furaat ayuu qoray alif la-aan mid saddexaad iyada oo adi makuu qoraa meeshaan marka alif mau saaraan male iyadan alif makhduudaadka alif la-aan ay qoreen furaatan asalkooda waxay ahayd isimku markuu mansuub munawan uu yahay alif in lagu dhajiyo waay soo maha furaatan waa munawan aliftii in la su khad ahaan loo suureeyo makhduudaadka marka waa ku qornaa jiray usuul catiiq ah oo weliba culimo luqawiyiina qoreen allahuma marka de waxaa markaa la ysaga tawjiihin karaa in la yidhaahdo luqatu rabiica luqatu rabiica say ugu istaagaan furaatan oo kale markay dhahayaan furaat ay dhahay haa marka luqatu rabiica haddii la raaco alif lama qoraayo marka taasay marka isaga soconaysaa ya maya maya maya min furaatin ma laha samicaa furaatan leh waay alqazaaz idinka minay idin qoraayan furaatan naxو xadiiثi cabdالرaحman can sufyaana can furaatin wazaada fiihi addajaala aw iddukhaan qaala xadaثana abu muusa ayb tan marka usuul صaxiixa oo weliba catiiq oo qaar bukhaariga iyo ay ku taalo ayaa ku yimid markii la weydiiyey kam ictamara الnabiyu sal اه ly slam ibn cmar nabigu meeqou cumraystay qaala arbacun ayuu yihi riwaayada abidarna arbacan binasbi wa cala alcayni fatxataani cayntana marka laba fatxaa lagu dhigay alifna lama qorin ayb kam ictamara nabiyu sal ll ly slam arbacan ayaa la yihi alifna lama qorin nusqadii abu dar alharawi qala xadaثna abu muسى mحamed بn المثنى qala xadaثna abu النعman alxakm بn cabd لlahi العijliy عan شhucbaةa عan furaati naxو xadiiثi abi dawud عan شhucbata wزada fiihi wاlcaashiru إma riix dabayl taطraxhm fi اlbaحri bada ku tuurayso waima nuزul ciisa bni maryam labadaa mid ayb qala wfi اlbaabi عan عaliyi وabi hurayraةa وmi slmةa وصafiyaةa qala hada xadiiث xasn صaxiix qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu nucaym qala xadaثna sufyaan can salamata bni kuhayl can abi idriis almurhibiy sawaar ayaa leeha magaciisa ama musaawir wahuwa saduuqn yatashayac can muslim bni safwan wahuwa majhuul rawaa lahu tirmidiy wbnu maaja can safiyata qaalat qala rasuulu lahi sal ly slam laa yantahi الnaasu dadka ka joogi maayaan can gaswi hada albeyt kacbadan usoo duulitaankeeda xataa yaqzuwa jeyshun ilaa jeysh uu soo duulo xataa idaa kaanuu bilbaydaa markay ahaadaan ow bibaydaa min alardi meel bannaan oo dhulka ka mida khusifa biawalihim wa aakhirihim walam yanju awsatuhum kuwooda horey kuwooda danbaa lala goynayaa kuwa dhaxana ma badbaadayaan qultu yaa rasuula allah faman kariha minhum qofka naco iyaga ka mida ku jira ka waran arrintaana nacayo qaala yabcaduhum allahu ilaahay waa soo bixinaya calaa maa fii anfusihim qaala hada xadiidun xasanu صaxiix xadiidkii caaisha iyo kii shalay aan soo marayn qaala xadaثana abu kurayb qaala xadaثana sayfiy bnu ribciy can cabdillaahi bni cumara can cubayd llaahi bni cumar can ilqaasim bni muxamed cabdullaahigaas marka waa kii daciifka ahaa can caaishata qaalat qaala rasuulu llahi sal l slama yakunu fii aakhiri hadihi اlummati marka qaasim baa caaisha ka warinaya yakunu fii aakhiri hadihi اlummati waxaa ahaanaya khasfun wamaskun waqadfun khasfun dhulgoyn wamaskun dadkii suuradooda in la bedelo oo suuro kale marka loo yeelo iyo waqadfun tuuris qaalat waxay tihi qultu yaa rasuula allah anahlaku wa fiina asaalixuun ma halaagsamaynaa iyadoy dad wanaagsan nagu dhex jiraan qaala nacam haah idaa dahara alkhubhu khubhiga iyo xumaantu hadday bannaanka timaado waa haah qaala hada xadiidun gariibun min xadiidi caaishata laa nacrifhu ila min hada lwajhi wa cabdullaahi bni cumara takallama fiihi yaxya bnu saciid min qibali xifdihi waana soo marnay baabu maa jaa fi طuluuci الshamsi min maqribiha qoraxda soo bixitaankeeda ay kasoo baxdo qorax dhac qaala xadaثanaa hanaadun qaala xadaثanaa abu mucaawiyaةa can اlacmash can ibrahim الtaymiy can abihi can abi darin qaala dakltu اlmasjida masjidkan galay xiina garabat الshamsu qoraxda markay dhacday wالnabiyu slى اllahu عalayh wali waslm nabiguna jaalisun uu fadhiyo faqaala wuxuu yidhi yaa abaa dar abuu darow atadrii ma garanaysaa ayna tadhabu haadihi qoraxdaani xaggey aadaysaa ma taqaana qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi allahu warasuuluhu aclam alle rasuulkiisaa oga og qaala fainahaa tadhabu way tegaysaa tasta'dinu iyadoo markaa yacnii weydiisanayso alleh fi sujuudi sujuud allay ka idin dalbanaysaa inay sujuuddo fa yu-danu lahaa waa loo idmayaa wa kaanahaa qad qiila waxaadma moodaa in la yidhi lahaa iyada loo dhahay utlucii soo bax min xaysu ji'ti meeshaad ka timid ka soo bax fataqlucu min maqribihaa meeshay ka timid ee ugu dambeysay waa qorax dhaci markaa waxay kasoo baxaysaa min maqribihaa qorax dhaceedii qaala wuxuu yidhi suma qara'a markaa wuxuu aqriyay wadalika mustaqarun lahaa yani washamsu tajri limustaqarin lahaa dalika taqdiiru lcasiizi alcaliim wa qaala wuxuu yihi dalika qira'atu cabdillahi bni mascuud weyaan qaala wafi lbaabi can safwana bni casaal وxudayfة بn yasiid وأnaسi وabi muسى qaala hada xadiiث xasn صaxiix marka qoraxda inay kasoo baxdo qorax dhaca waa calaamaatu saaca ayb saasuu marka fitankii iyo ugu dhex daray waxaa laga qaadanayaa marka qoraxdu inay socoto ayb oo markay dhacdana carshiga intay tagto ay sujuudayso allana amraayo meeshaadii kas amar in la siinayo marka ilaa sideeda meesha ay kasoo baxday kasoo baxaysaa laakiin waqtiga alla ugu talagalay qorax dhac inay kasoo baxdo amarkaasaa la siinay qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi khuruuji yaأjuuja wamaأjuuj yaأjuuj iyo maأjuuj soo bixin soo bixitaankooda yaأjuuj iyo maأjuuj marka waa bani aadam bani aadamkay ka mid yihiin wax kale maaha waa ilmo bani aad aadam aadam bay ku abtirsadaan waa bani aadam waxaana caddaynaya markii nebigu uu yidhi aadam markii la yidhi ka bixi dadka naarta aadaya bixi ee meeqan ka bixiya uu yidhi kun kastaa sagaal boqol iyo sagaashan iyo sagaal ka bixi marka la yidhi asxaabta waa cabsadeen markaasu wuxuu ku yidhi nebiga sal ll ly slam dadkaasi in badanoo ka mida wuxuu u sheegay inay noqonayaan ya-juuj iyo ma-juuj idinku wax yaraa ka noqonaysaan marka waxa loo diray aadamna waxay tahay oo la yidhi akhrij bactha annaari min duriyatika ya-juuj iyo maajuujna waa ku jiraan inay duriyadiisu yihiinay kutuseen marka marka dee hadda laakiin adduunyada dadkan iyo iyaga sadigii dulqarnayna u dhexeeya ee marka akhir zamanka la gaarana waa soo jiirayaan fma اstaacuu an yadharuuhu wma اstaطaacuu lahu naqban qaala hada raxmat min rabbii faإida jaءa wacdu rabbii jacalahu dakaaءa wakana wacdu rabbii xaqa wataraknaa bacضahm ywmaئidi yamuuju fii bacضi wanufiqa fi الsuuri fajamcnaahum jamca markaa dadkii saas markaasay soo baxayaan qaar baa marka culimadii qaar baa waxay u haysteen dadkan indhaha yaryaroo shiineeska inay yihiin culimada saas marka waa haysatay waxaa la yidhi waxaa ka mid ah sheekh cabdiraxmaan bin naasir assicdi sheekh sicdi isaga saasuu u haystay yajuujka iyo maajuujku inay yihiin dadkan shiineeska ee adduunyadan hadda wax ka jooga mararka qaar baa xataa wuxuu dhihi jiray war dadka meelahaas loo diraayo halaga dhaafan oo waxbarashada iyo wax noocaa loogu diraayo yajuuj iyo maajuuj inay yihiin buu u haystay ogaa marka waana saa sidaasna dabcan maaha culimadana uma badnayn maxamed raaqib dabaaq kitaabuu ka qoray dulqarnayn iyo axwaashiisa iyo meeshahaasuu marka uga hadlaa qala xadaثna saciid bn cabdالرaحman almaqsumiyu qala xadaثna sufyaan huwa bnu cuyayna qala xadaثna سacيid بن cabdالرaحman الmkزumiy وabu bkr بن naafiع وغayr waaxidi qaluu xadaثna سfyaan بن عuyaynةa عan الزhriي عan curwaة بn الزubayr عan زaynba binti abi slmة عan xabiibata labadan marka زaynaba iyo xabiibadan waa rab labadaba nebiga rabiibooyinkiisay ahaayeen xabiiban umu xabiibaa dhashay زaynabna yaa dhalay umu slmة can umi xabiibata waa umi lmu'miniin can zaynaba binti jaxshin iyadana waa umi lmu'miniin marka laba rabiibadan rabiibooyinka nebiga waa iska warinayaan laba xaasiskiisana waa iska warinayaan qaar baa marka xabiibada ka bixiyo can zaynaba binti abi salama can ummi xabiibata can zaynab binti jaxsh qaalat istayqada rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama min nowmi nebiga hurdow ka toosay muxmaran wajhuhu isagoo wejigiisii la guduudiyey wahuwa yaquulu u dhahayo laa ilaaha ila allah yuradiduhaa halaaa mara miraarin saddex jeer buu ku celcelinayay weylun lilcarab min sharin qad iqtarab carab halaag baa u sugnaaday xagaar ayaga loogu sheegay markaa dadka muslimiinta iyaga un bay ahaayeen amase carab haddii iyaga yacni waa min baab marka atanbiihu bilaclaa cala aladnaa waay haddii carabi marka iyadoo diinta luqadoodii kusoo degtay hadday qaribmaan oy hallaabaan cajami maxaa u yaalla marka futixa alyawma maanta waa la furay min radmi ya-juuja wama-juuja ya-juuj iyo ma-juuj radmigooda xijaabkoodii midlu haadihi tan oo kale wacaqada casharan toban ayuu guntay toban saanaa loo guntaa marka yacni intan oo kalea laga furay ayib macnuhun hadda luqadan carabiga markay tirinayaan ama ay wax tirinayaan saan marka ay yidhaahdaan toban camala loo jeedaa sababtuna waxay tahay ebirkan hadda la qoro oo laatiinku uu qoro ee goobaabinta ah asagaa sifirka carabiga isagaaba ah yacni arqaamta arqaamta sida hadda loo qoro ee carabtu u qorto waaxid itnain halaaa sidaan loo qoro waxaa weeyaan waa arqaam ku qoran calaa namad alhindi waa hindi fartaan marka tarqiimkan hadda carabiga waaxid itnain halaaa loo qoro waa tarqiim hindi ah ee kan carabigu ay lahaayeen waa midkaan hadda laatiinka ah carabi ah oo kow iyo labo iyo saddex iyo saas loo qoraayo hawa kaasaa carabi ah ayb walidaalika xataa hadda foontiyaalka la qorqoro iyo marka ay sheegayaan kow iyo labadan laatiinkaabay waxay yidhaahdaan carabi inay tahay bay sheegayaan midkaan midkaan carabigan hindi baa ugu qoran wuxuu ku diiwaan gashan yahay hindi ayb yuu ku diiwaan gashan yahay waana sax suyuudi laftiisa waa sheegaya macnahaas marka sidaan yii tobankii marka waa eber eber baa laga wadaa de eberkuna wuxuu la bilowdaa cadadka toban toban un la bilaabana ayb ayb marka anahlaku wafiina qultu qaalat zaynabu waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah afa nahlaku ma halaagsamaynaa wafiina saalixuun dad wan wanaagsan iyadooy nagu jiraan qaala nacam idaa kahura alkhabat hadday xumidu bada tahaa qala hada xadiidu xasanu صaxiix waqad jawada sufyaanu hada alxadiida haddii marka ereygan la isticmaalo maxaa laga wadaa isilaax ahaan waqad jawada haye maya maya maya saas ma aha haddii xadiidku riwaayana sanadkeedu uu yahay sanad isku taxan riwaayana wax ka maqan yihiin qofkii ziyaadada keenay ee xadiidka sidii jaadada ahayd u wariyey waxaa la dhahaa jawadahu fulaan yani xadiidka waa qurxiyey siday u ahay u keenay waxuuna ka imaanayaa marka tajwiidkan uu sameeyey sufyaan bnu cuyayna riwaayadiisa waxaa ku jirta zaynaba binti abi salama can xabiibata can ummi salama kuwa kalena maxay dhaheen can zaynaba binti abi salama can ummi xabiibay dhaheen oo xabiibay ka bixiyeen meesha sufyaan marka xadiidka waa toosiyey saasay ka dhigan tahay waqad jawada sufyaanu hada alxadiida haakada rawaa alxumaydiyu wacaliy bnu lmadiniy wagayru waaxidin min alxufaadi can sufyaana bni cuyaynata naxwa hada waqaala alxumaydiyu can sufyaana bni cuyaynata xafidtu min aلzuhriyi waxaan ka xifdiyey fi hada اlisnaadi arbaca niswat waaba xifdiyey buu leeyay afar haweenoo kale warinayso zaynaba binti abi salamata can xabiibata wahumaa rabiibataa annabiy sala allahu alayh waali wasalam can ummi xabiibata can zaynaba binti jaxshin zawjey annabiy sal l slam wahaakada rawaa macmarun wagayruhu hada alxadiida can zuhriyi yani ardaydii sufyaan waa kuwaas sufyaan laftiisa waa la mutaabiceeyo arrintan waa lagu mutaabiceeyo macmar iyo keyrkiis baa ku mutaabiceeyo can الzuhriy cafwan wahakadaa rawaa macmarun iyo wagayruhu hada alxadiida bay wariyeen can الzuhriyi walam yadkuruu fiihi can xabiibata ma sheegin waqad rawaa bacdu asxaabi ibni cuyaynata hada alxadiida can ibni cuyaynata walam yadkuruu fiihi can umi xabiibata ma sheegin qoladaana ibnu xabiibay kayay ka tageen marka xadiidka riwaayadan marka sufyaan bnu cuyayna jawadahu oo itisaalkii aad buu u ilaaliyey isaga ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslam alaa nabiyina mxamed